العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عبد الله بن جعفر fadaaishiisii ayuu baabkiisii yahay cabdillaahi bn jacfar bn abi aalib weeye ahlubeytkii rasuulka ilaahay buu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba mid yahay jacfar bn abi aalibna dee ayaa dhalay waxaanu kolleyay waa mawaalida xabasha oo oo aabihii hooyadiiba de waa kuwii xaggaasay uhijroodeen bal iyagu way ku raageen oo si maka markii la joogay ay ugaba tegeen markii dambe dad badani soo noqdeen ee hijradii kala bilaabantay iyagu soomay noqon way dambeeyeen oo sanadii toddobaad madaxeedii unbaabay yimaadeen asxaaba safina kolley dikrigoodna insha allah intanaan fadaa'il kuba jirno asxaaba safina waa inoo dambeeya waqtiyadaas oona markii khaybar la furtay ayay soo gaadheen dagaalkoo dhacay dabadeed oo ama dhammaaday bay yimaadeen waqtigaas markaa xabasho ayuu ku dhashay qurdubiba wuxuu yidhaahaaba waaba wixii dadkaa xabasho kuba dhashay ee muslimiinta ahaa ee dadkii muhaajiriinta ay dhaleen kii ugu horreeyey buu ahaa waa sida uu qurdubi mufhimka uu kuba yidhaaho kolley waana saxaabi yaraa oo dee waqtiyada waxaa laga yaabaa waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh toban jir inaanu kaba badnayn meelaha taqriiban inuu ahaa in badanna rasuulka ilaahi uu kaba dambeeyo siddeetankii hijirada iyo ayaabay dhimashadiisu ahayd nin aada u deeq badanna waa ahaa bal haddaba isaga fadligiisii wax kaba mid ah ayaa baabkiisii uu yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna ismaaciil bn culayata can xabiib bni shahiidi can cabdillaahi bni abi mulaykata qaala anahu qaal qaala cabdullaahi bnu jacfarin baa wuxuu yihi libni zubayri ina zubayr ku yidhi cabdullaahi ibni cubaydillaahi ibni abi muraykata ayaa hadalkan loo nin dee aynu hore in badan soo aragno caalim ahaa qaadina ibnu zubayr uba ahaa ayaa yidhi cabdullaahi bnu jacfar baa ku yidhi cabdullaahi ibnu zubayr atadkuru ma xusuusan tahay id waqti talaqayna aan ka hortagnoon la kulanay rasuulka ilaah rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam isagoo safar ka yimi ciyaalkiiya lagaba horgeyn jiray waqtigaan rasuulka ilaahi aan iyaa ka hortagnay ee aynu baled laba kulannay ma xusuusan tahay ana aniga iyo wa anta adiga iyo wabnu cabbaasin oo saddexaasaan ahayn buu yihi aniga iyo adiga iyo ina cabbaas qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi bnu zubayr nacam haa oo isaguna dee kolley bal waa da-ihiisii haddii dee sanadii koowaad ee hijrada uu dhashay in yarun buu ka weynaa cabdullaahi bnu jacfar markaa isaga markaa wuxuu uhi faxamalanaa uuna qaaday oo watarakaka waa kaa tegey oo cabdullahi bnu jacfar baa leh dee markuu gartay uu xusuustay waktigaa iyagoo saddexa dee haddii daabadiina saddexun bay haddii rasuulka ilaahi waati aynu xalayba soo aragnay haddii waaba kaa xasan iyo xuseen inuu qaaday imaka hadday afar bay yihiin isagiina waa saaran yahay oo malaa meel ay kala fadhiistaanba may jirteen miduu xaggiisa hore saaray iyo miduu xaggiisa dambe saaray dee raxliga korkiisii weeye markaasaa wuxuu yihi markaa deeta annaga uuna qaadayo adiga uu kaa tege laftiga imaka haddaan siyaaqa eegno qaala nacam faxamalanaa waxaad moodeysaaba faxamalanaa cidda tidhi dee qaaladan faacilkeedii inay tao jumlo wada socota ay tahay haayo uuna qaaday oo adigana uu kaa tegay markaa in uu ibnu zubayr leeyahay waan xusuusnahay annagana uuna qaaday adiga laakiin aniya ibnu cabaase adiga uu kaa tegay waana sidaa bal matalan qaadiciyaad oo kale iyo uu kuba tago isagoo ka dhiga in qalad markaa meesha jira riwaayadan muslim oo dee riwaayaadka kale aanay taa keenahayne laakiin de lafdigu waa sax ixtimaalka dhow weeye laakiin macnuhu waxa weeye sida riwaayaadka kale inoo caddaynayaan ibnu jacfar baa le markuu isaga hadalkii ibnu zubayr qaala nacan buu ku joogaa ha una oo waan xusuusnay maalintaa markaa ibnu jacfar ba haddana muxuu yidhi faxamalanaa annaga uuna qaaday waa niyo in cabaaso watarakaka adiga dee daabadii baan meel aanu kaba helayn meel la saaraa ma jirto markuu midna iska horreysiiye ka horihii yaraa midna iskaba dambaysiiye marka adigana waa kaa tegey kolley dee fadliga wuxuu soo qaadayna waa imika uu halkan uba soo geliye waa sida dee macnahaas oo ah dee nooc fadli ayaa uba sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh irdaafkiisan ama qaaditaankiisan u qaadeen xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana abu usamata can xabiib bn shahidi bimili xadiiث bni culayata waisnaadi xadaثna yaحya bn yaحya abubakr bn abi shaybata wlafظ liyaحya qaala abu bakri xadaثna wqaala yaحya akhbarana abu mucaawiya labadooduba abu mucaawiya way ka warinayaan midna xadaثna un buu yihi midna akhbarana can caasimi اlaxwali can muwariqin اlcijriyi kolley muwariq ibn اmushamrij ibn cabdillaahi alcijri waa nin taabiciya oo hiqo oo caabid ahaayo dabaqadii dhexaa horena kitaabka waan ugu soo arrinay saan filaya can cabdillahi bni jacfarin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qadima marka uu yimaado min safarin safar uu kaba yimaado turuqiya waxaa lala waa lala kulmi jiray rasuulka ilaahi oo lagala hortegi jiray bisibyaani ahli beyti waa dadka qoyskiisa marka la eego caruurtooda de maha caruurtii madiine oo dhan iyo dadkaase waa isaga qoyskiisa iyo ahlu beytkiisa caruurtooda yaryar ayaa markaa dadkaa ka hortegaya rasuulka ilahi bay sii kaxan jire oo kuwaas baaba laga horgeyn jiray oo lagula kulmi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaanu sheekhu kaba cabiraya inay tani sunaba tahay oo ruuxii musaafirka an yutalaqa sibyan an yatalaqa sibyaan lmusaafira waan yurkibahum waan yurdifahum wayuladifahum waa cibaaradu kaba cabiray oo isagoo inay taasi sunaba tahy waa imaam nawowi cibaaradiisi kale qurdubi cibaaradiisi waxay ahayd talaqigan ay dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caruurta qoyskiisa ama ahlu beydkiisa lagala laho laga horgeyn jiray waxay ogaayeen dee rasuulka ilaahay jacaylkiisa uu ciyaalkan iyo dee sibyaantan qoyskiisa uu aada uba jeclaa qalbigiisa kuba tacalluqsan iyo ciyaalka yaryaroo deetan aada uguba farxayay oo iyaga farxad bay uba ahayd haddii rasuulka ilaahay loo geeyo lagaba horgeeyo gees kalena dee rasuulka ilaahay barakadiis iyo taasi haleelkeeda ay haleesho ama ducadiis iyo taabashadiis umuurahani waa taa dee barako gaaruu lahaa rasuulka ilaahay bal umuurahaas baabay ahayd talaqigani qaala ibnu jacfar baa wuxuu uhi wainahu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qadima min safarin safar buu kaba yimi fasubiqa bi ilayhi oo markuu safar kaba yimid dee ciyaalkuna mid iyo laba way ka badan yihin markaa hadduu ugu bato labuu qaadayaa dee markaas qaadi karaa anigaa layla dheereeyey fasubiqa bi ilayhi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam waa ujeedadu intaan ciyaalkii kale la keenin ama carruurtii kale aanay meeshii soo gaadhin rasuulka ilaahay ay kuga sugayeen ay kaga hortegayeen ayaa aniga layla dheereeyo oo dee ugu horeyn anaa halkii gaadhay faxamalanii biyeyna yadayhi isagaa u horreeyaa xaggiisa hore igu qaaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uma jia waa lala yimi biaxad ibnay faadimata faadimo labadeedii inan mid ahaan baa dabaday haddana la keenay faardafahu wuxuu fangeliyey khalfahu gadaashiisibuu ku qaaday rasuulka ilaahay xaggii dambu isagii saaray qaala wuxuu yihi cabdillaahi bnu jacfar baa odhanaya faudkilnaa waa nala geliyey almadiinata madiina kolley xadiidu salaamatu bn lakocna xalay waynu soo maray oo labadaa laakiin xasan iyo xuseen bay ahaayeen uu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi labadoodo baqashiisii wada saaran buu isna garhkaha ayuu kaxaynayay ilaa uu gurigii geeyey haddaba faudkhilna almadiinata madiina ayaa nala geliyey halaaatan xaala kownina halaaatan calaa daaba annagoo ah saddex daabakirkeed kuba sugan waa arrintaynu xalay soo marnoo kale dee kolleyna isna fadiila uguba sugan qaaditaankan iyo tan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa tegi jiray guriga waa loo keeni jiray isaga iyo walaalihiisa kaleba waaba dee khaasatan intii abahood dhintay dabadeed ba abahood lagu dilay dagaalkii muuteen xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالرaحim بn سulaymana can caaصimi qaala xadaثanii muwariq qaala xadaثanii cabdالlahi بn jacfari qaala kaana nabiyu slى الlahu عalيh waslm rasuulka ilahi waxaa idaa qadima min safarin turuqiya binaa waaa waa lala kulmi jiray oo anagana lagula kulmi jiray macnaa anagana la kaxayn jiray waa caruurtii dee ahlu beytkiisii oo markaasaa laga horgeyn jiray oo intaanu guriga soo gaadhin ama magaaladiiba aanu soo gelin ba isagii laga horgeyn jiray ciyaalka qaala wuxu uhi fatuluqiya b wa bilxasani aw bilxusein markaasaa maalin waxaa dhacay in aniga iyo xasan amase xusein waa shaki un ayaa nalala ayaa dee laga horgeeyey oo rasuulka ilaahay nagula ayaa lagula kulmay iyagoo la wado xasan iyo ina jacfar ama a xusein iyo ina jacfar qaala wuxu uhi faxamala axaduna bayna yaday midkaya wuxuu ku qaaday xagga hore walaakhara ka kalena uu qaaday khalfahu gadaashiisiibuu ku qaaday xataa dakhalna madinata dee waana taa riwaayadii hore isaga xagga hore ahaa in labadoodan ama xasan ama xuseinna mid ahaan xagga dambuu rasuulka ilahi ku qaado waayo isaga u horeeyey xadaثna shaybاn بن فaruq qala xadaثna mahniy بن maymuni qala xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn abi yacquba can الxasan بn sacdi mawlى الxasan بn caliyi xasan ibn sacd ibn macbad waa nin hiqo oo alhaashimiyi laakiin waa mawaalidoodiisa halkan ba inoogaba sugan taabici dhaxaa xasan ibnu caliba mawlihiisu ah can cabdillahi bni jacfarin qaala ardafanii rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa iqaaday daata yowmin maalin khalfahu gadaashiisa oo isagoo daaba fuushan buu xaggiisa dambe isaaray faasara uu siraystayoo ilaya aniga xadiidan macnaa arrin buu hoos sir ahaan iigu sheegay markaa wuxuu yihi laa uxadiثu uma waramayo bihi waa arrinkaa sirtee uu ii sheegay axadan min annaas ee xukum shareeca may ahayn wax ku tacalluqsa axkaamtii dee dadka la gaadhsiinaye may ahayn waa arrin khaasay ahaydba rasuulka ilaahayna isagu dhegta u saarayo uu las uu markaa dee sir ahaan buu uguba sheegay wuxuu leeyahay dee ma faafinayo sirtii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axad dadka ka midoon u sheegaya ma jirto hadduu arrintuu umuuraha shareecada iyo axkaamteeda ku tacalluqsan yahay dee umay suurto gasheen inuu qariyo waa sheegi lahay laakiin waa tan waa arrin kaloon ahayn dee bal maalan waxyaalihii axkaamtii iyo dee shareecadii kuba tacalluqsanaa wey qurdubiba halkan wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala arrinkani wuxuu inoo tilmaamayaa oo rasuulka ilaahay waa qaaday arrinkan isagoo yar haddana waa kan waxyaalo dee khaas oo sira uba sheegay taasi waxay daliil u tahay makaanadiisii waa halkan fadligana waxa loo keenay martabadii iyo makaanadii uu rasuulka ilaahay agtiisa kuba lahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo inuu ehel u ahaa isagoo yar ehel u ahaa in bal waxa weeye isa rasuulka ilaahay uu kaba dhigta mowdica siri waa ahliyo dee dheer oo rasuulka ilaahay ilmaha yar ee aan weyneyn been weli qaan gaadhin de waxa weeyaan inuu kaba dhigto meeshii de ama sirtiis iyo kuba qarsanayo mawdica siri waa fadligiisay tilmaamaysaa iyo ahliyadiisa jaanibkaasoo waa ahliyo ama mansib mansib iyo martabo shariifa oo uu mutay cabdillahi bnu jacfar waana dee fadaaishiisii saas uguba soo arooriyey muslime bal cabdillahi bnu jacfarna halkaasaan ku dhaafaynaa wuxuu yihi musan ama dee kitaabka baabu fadaa'ili khadiijata umi اlmu'miniina radia allahu canha waa khadiija umu lmu'miniin allaha ka raalli ahaa dee fadaaisheedii dee kolley fadligoodu waa badan yahay wax lasoo koobaya ma aha khadiija dee waxa aynu kaba sheeg sheegnaa maba jirto waa uma almu'miniin waana ruuxii ugu horeeyey ee rasuulkii ilaahay rumeeyey weeye cid ka horeysay ma jirto markii ugu horreeyey waxay uguba yimiba rasuulka ilaahay bal salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo cabsi ay kuba sugan tahay oo cabsanaya waa kii u yimi ay tihi kalaa wallahi laa yukhzika allahu abadan ilaahay kuma hogin dulaynayo kuma fadeexaynayo arrinkan ha ka cabsan inuu in dhib iyo balaayo iyo shaydaanku dardariyo waxyaalahan ay yihiin waa hadalladeedii oo kale waktigii jaahiliyadiina aldaahira ayaa laguba idlaaqi jiray ama lagu magacaabi jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley laba nin baa ugaba horeeyey oo ninka waxa weeyaan adigu nin reer tamiima oo abuhaala la odranayay ibnu labaash oo reer tamiim ahaa waxay u dhashay dee inan hind ibnu abi haala la odranayay oo ruwaddii xadiidku kaga mid yahay bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadkii aad dee wuu yara qoyskiisiina ka mid buu ahaa waa rabiibkiisii aad buu isha ugaba buuxsan si aan dadkii waaweynaa aan isha ugaba buuxsan ka jirin oo markaa dadkii rasuulka ilaahay noo soo tilmaamay ee sifeeye su-eka iyo waxyaalo badan oo taasa wariyuu ahaa xadiidkiisna xadiid dheer baa kuba sugan in waxa weeyaan shamaa'ilka tirmidi kuba sugan isagoo dee xasan ibnu caliyo abti u ahaa uu kaba warinayay iyo bal taas markii uu weydiiyey isagii abihiya buu kaba warinaya bal adigu nin kaleo isaguna reer isagoo bani makhzuum ahaa ayaa isaguna jiray labadaa dabadeed baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guursaday iyadoo sida dee culimmada ama dee kolley khilaaf haba jire ilaa shan iyo toban sanadoodii ay kaba weyneyd oo hadday afartan ahayd sida dee badan ee mashhuurka rasuulka ilaahayna shan iyo labaatan jirkiisii ahaa dhowr iyo labaatan sanadood ama shan iyo labaatan sanadoodna way wada joogeen rasuulka ilaahay oo dambe salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo rasuulka ilaahu konton iyo gaadhay bay dhimatay waktiyadii dee bal maalan laga soo baxay un xisaarkii markaa shacbi abi aalib ay kaba soo baxeen godoomintii qureysheed un iyadii isagii iyadii abu aalib iyabaa mar wada dhintay awlaadiisiina sian wada ognahay waxaan ibraahim ahayd iyadaa u wada dhasho afartii hablood iyagu dhammaan way wada waaweynaadeen waana kuwaa dee islaamkii soo wada gaadhay soo wada hijrooday walow dee faatime mooye intii kale rasuulka ilaahay xayaatadiisii ay dhinteen inamadana dee qaasimna kolley waa kii rasuulka ilaahay looba kunyoodo isagoo yar buu dhintay nin labaadna waa dee cabdullaahi oo dayib iyo daahir la odhanaya barhkood baa dayib iyo daahirna dee kala tiriyo oo markaa saddex inan oo kale ay noqonayaan markan isu geyneen isaga laqabkiisa kaba dhigna labay noqonayaan de ibraahim bay mariya u dhashe bal taasba weeye kolley fadligeeda iyo maqaamka ay lahayd iyo iyada axaadiida ayay nooguba imanaysaayo axaadiia xoogaa ayan arki doonaayo fadli weyn uguba sugan yahay wuxuu yihi markaa mslim xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn نmayri w abu usamata x وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata wbn نmayri wwakic wabu mucaawiyata abu qurayb baa afartan sheeka ka wada warinaya x وxadaثna isxaaq bn ibrahima qaala akbarana cabdaة bn sulaymana kulhm hadaba cabdaة bn sulayman iyo afartii sheekhe abu qurayb kaba warinayey iyo abubakarna wuxuu kaba wariyey laba afartaa laakiin uu kaba wariyey kaba mid aha abu qurayb intooduba can hishaam bni curwata walafdu xadiidu abi usamata lafdigani waa xadiidkii abu usama oo lafdigan soo socda waa xadiidkii abu usame waxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi qaala samictu cabdالlahi bna jacfari baan maqlay oo curwaة بن زbayr baa ka warinaya cabdاللahi بن jacفar yaqul xaalu ku qowlayo samictu caliya markaa laba صaxaabi hoosuba adeere ayaa sanadka ku wada sugan oo kala warinaya bilkufati isagoo kuufa jooga waa waqtigii khilaafadiisii markaas yaqul xaalu ku qowlayo samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay baan maqlay yaqul xaalu ku qowlayo khayru nisaa'ihaa dumarkeeda ta u khayr badani maryamo bnatu cimraana maryamo bintu cimraan weeye wa khayru nisaa'ihaa khadiijatu bintu khuwaylidin bal imika damiir baa nisaa ahaa inooguba sugan ama khayru nisaa'ihaa in hadal wakiic baana inoo soo yar socda bal intaa hadalkaa wakiic kolley waa inoo iman doonaa macnahan si yar si laqbada igu hagaagtaan dee hadalkiisa intaan gaadhin oo anuu yar laqbaysane damiirku kolley dee sida luqada carabeed lagu yaqaano waxa weeye dee waxaan damiiru shaaniga ahayn waxa ka dambeeya ay fasiraan wax hore usoo laabmaa wax horeo lasoo sheegay maanta wax hore oo imika inoogu horeeyaa ma jirto oo damiirkani wuxuu u laabmaya calaa gayri madkuur laakiin maxaa inoo fasiraya kolley ama siyaaqan iyo xaal kastuu kaba cabiro qordobi ama cibaarada inoo dambeysee wakiico wakiic baa wuxuu ishaaray samad iyo dhulka macnaa samad iyo dhulkiina waa adduunyadii oo marka aan nidhaahno khayru nisaa'iha waa khayru nisaai dunya adduunyada dumarkeeda ta u khayr badani bal taasun baa markaa hadalkiisuna inooguba sugan markaa siyaaqaas iyo xaalkaan kaba qaadanayna waana hadalka inooguba soo socda wakiic eh dumar adduunyada dumarkeeda dee markaa waa waqtigeedii bay noqonaya zamankeedii waxa u khayr badnayd maryamo bnatu cimraana oo waxa weeyaan de waa nebi ciise hooyadii wa khayru nisaa'iha wa khayru nisaai dunya ama khayru nisaai zamaaniha baa markaa dhaho zamankeedii dumarkii kuba sugnaatii uguba khayrka badnaydna dee markay ummadda noqoto khadiijatu bintu khuwaylidin waa khadiijo bintu khuwaylid qaala abu quraybin baa wuxuu yihi wa ashaara waa ishaaray wakiicun wakiic macnaa wuxuu fasirayaa damiirkan fii nisaa'ihaba ku sugan bay ishaaradiisana tahay ayuu fasirayaa oo ila samaa'i waalardi samadiyo dhulku ishaaray dee intaa samadiyo dhulka udhaxaysa waa adduunyadii markaas waa taas waxa u khayr badan oo de waxa weeyaan markaa jamiic nisa ilard bay noqon kul man bayna الsamaai waاlardi min الnisa maryam iyo khadiija marka kolleyna de waxay noqonaysaa zamankeedii marka la eego iyo casrigeediina maryama ukhayrka badnayd marka casrigan khadiijo la eegana de waxa weeye iyada khadiijaa dumarkii joogay uba khayrka badnaa ama labadooda teebaa fadli badan xadiidka markaa kuma sugnaa xadiidka waa ka amuse macnaa markaan eegno maryam waktigeediiyo dumarkii waktigeediina tii uguba fadliga badnayd bay ahayd waa taas dee fadligeeda aan ognahay bal qur-aanka in lala hadlay oo malaa'iga ay laba hadasho ay kuba sugan tahay iyadoo ay qur-aankii kuba sugan tahay lagu yihi dee ilaahay waa ku doorto ku dahiray uu kaa doortay wasafak min nisaa alcaalamiin bal taa qur-aanka ay nooguba sugantay culimada qaarkoodna ay kuma tegeen nebiyadba inay ahayd marka la eego umuurahan iyadii hadalkan iyo waxyigan uba yimi si waxyigii ambiyadoo kale ah uba yimi ay barhkood yidhaaheen nebiyo laakiin dee waxa weeye kolley malaa jamaahiir alculamaa haweeney nebiyadii may jirin waa sidiiqa sida ilaahay ba yihi wa ummuhu sidiiqatun taas ilaahay ba yihi sidiiqad bay ahayd weliyadaas bay ahayd laakiin maqaamkaa sare gaadho haddii la yidhaha waa nebiyad de waa runoo iyada khadiijo iyo dhammaanba ka wada fadli badnaan soo ciddee gaadhi kartaa ma jirto laakiin markaan idhaahno waa sidiiqa bal waxa weeye kolley de waa fadli iyo martabo aada iyo aada u sarreysa ilaahay gaadhsiiyey in qur-aankana marka la eego dee bal matalan umuuraha yimi iyo cibaaradaas ah qur-aanka ah ee wuxuu ilaahay kaa doortay nisaa alcaalamiin oo kale waaba cibaaro keenaysaa dee inay iyadu uba fadli badan tahay laakiin xadiidkan markaan eegno aan idhaahno dumarkii waktigeedii iyo nisaaa zamaniha ama nisaa addunya fii waqtiha maryam bintu cimraan baa uba fadli badnayd khadiijana waktigeedii laakiin labadooda keebaa fadli badan iyada ta xadiidku dee markaa cibaarada inooguma sugna waxaan kaba qaadanaa bal axaadiisna way noo yar dambaysaan yar eegi doona mar kale qaala abu kuraybi waashaara wakiicun ilى الsamaai wاlard xadaثana abubakr bn abi shaybata wabu kuraybi qaala xadaثana wakiicun xa وxadaثna mحamed بn المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن jaعفr جamيعا عan شhuعbata شhucbay kaba wariyeen wakiiciyo mحamed بن jaعفr xa وxadaثna cubaydاللahi بn mعاadin الcmbariي والlفd lahu qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعbaة عan cمr بn murata عan murata عan abi muسى qال anhu qاal cmr بn murat بn شhrاaxil horeynu kitaabka ugu soo maray murahan ka dambeeyaana aabihii ma aha oo aabihii maaha walow dee aabihii ay kulmeene waa ninkii muratu dayib la odhan jiray ama muratu lkhayr oo taabici weyn oo qiimo badan ba ahaa kaaba weeye murahan kaba dambeeya abi muuse muraha dambe muratu dayibna kaba warinaya qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi kamala waxaa buuxsamay macnaha martaba marka la eego waa kamaalkii marka la eegay baabkan ahaa waxa gaadhay oo kaamil noqday min arijaali ragga xaggooda kahiirun in badan baa dee martabo aada u sarreyso kamaalkii dee bashar laguba tiriyo gaadhay ragga oo waa taa dee ilaahay rusul iyo ambiyo aada u badan ilaahay uu kaba soo saaray kamaalkuna waa tamaamu shay watanaahi fii baabi waa shayga oo dhamaada buuxsama oo heerkii uu sarreeyey baabkiisii kaba gaadha haddaba ragga in badan baa kaamil noqotay walam yakma yakmul bal kolley ficilkana saddexda wejiba miimkiisa way ku baneeyeen sharaxana waa idinkuba sugan yahay kamila kamala kamula kamila ugu yar daciifsan bay yidhaahaan marka markaan kamalan idhaahno dee waxa weeyaan iyo haddii kamila la idhaha yakmalu baa mudaaricu noqone laakiin tan kale kamulana yakmul buu noqon ama kamala yakmilu waa noqonaya bal kolley waa ficilkaas saddexda xarakaba ay kuba wada yimaadaan bal markaa kamala walam yakmul ma buuxsaminoo min annisaai dumarka ma kaamil noqon hayru maryama binti cimraana waasiyata imra'ati fircawn oo marka la eega waa dumarkaa hore kuwii zamankeedna maaha kuwii ummadeenna maaha ragga in badan baa dee martabadaa sare ee shayga kamaalkii iyo tamaamkii iyo dee khisaashii biri iyo fadaa'il halkii ugu sarreysay kaba gaadhay oo dee ilaahay waa kaa in badan oo nebiye iyo rusulba ahaa ay dee raggii uu kaba soo saaray laakiin dumarka markay noqoto macnaa martabada aada iyo aada u sarreyse kamaalkooda laguma tirinaya ama kamaalkii labadaa dumara waqtigaa hore gaadhay oo maryama iyo asiya haddii barhkoodu way yidhaaheene labadaba aan idhaahno nebiyey ahaayeen waxyigan u yimi oo waxa weeyaan bal khaasatan horta maryamo iyo iyada markaa waxay noqonaysaa dee cid kaleo ama kuwa ka horreeya ha noqota ama kaba dambeeye ha noqotay mansilada kuma gaadhaya ma jirto laakiin markaan idhaahno dee sidiiqa ayay ahaayeen oo xaggii marka la eega fadaaisha iyo khisaal albiri wataqwa ayay heerkii ugu sarreeyey oon dumar asal ahaan gaadhin ayay kaba gaadheen bal dee waa iyaga waktigoodiiya waa taa aynu soo maray khadiija inay iyadna khayru nisaa-i ay tahay waktigeedii ay tahay kolley xadiid tirmidiya ay wariyeenna waxay ahayd labadaa hore maryamo iyo aasiya iyo khadiijo iyo faatima ayaa rasuulka ilaahay israaciyey oo uu yihi dumarka waxaa dee meel sare gaadhay ama martabadaa sare kaba kaamil noqday waa aasiya iyo maryam iyo khadiijo iyo faatima waana xadiid inoo sugan oo dee waxa weeyaan tirmidi inooguma sugan kolle xadiid kaleo isagana saxiixuljaamicna kuma suganoo isna macnihiisaali waa jiraanoo dee bal matalan waa martabadaa aada iyo aada u sarreyseen dumar gaadhin labadaasna waktigaa hore iyo zamankaa hore way gaadheen khadiijiya faatimana waa taas kolle xadiidna waa kuba yimiba inay dee nisaaa ahliljana kuwooda uguba mudan ay yihiinna xadiid kala kuba yimi baladu waa fadli weyn oo ay leeyihiin labadaa dumaree hore iyo khadiijo oo kale aynu fadligeedii hayno fatima in sha allahu tacaala waynoo dambaysaa sayidatu nisaa alcaalamiin iyo badcata min rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam caaishada fadligeedu gaar buu inooguba iman walow xadiidka qaybe ay laba socoto wa ina fadla caaishata caaisha fadligeeda cala nisaa waa dumarka dee zamankeediiba khadiij ma soo gelayaan aasiya iyo dee maryam iyo ka fadli sariidi calaa saa'iri اطacaam sariidka fadligiisa oo kale weeye cuntada inteeda kale uu ka mudan yahay kale sariidka halkii waati aynu kuba soo maray kitaab اlacima waxaanay tahi waa khubsiga un marka maraq ama hilib iyo waxaa idaam loogaba dhigo taas waana wax dee marka la eego cuntooyinka oo kale khaasatan ti iyagu ay cuni jireen waktigaas oo kale aada ugaba heer sareeyey cunidiisuna way sahlanayd ba de markaa kibistii de maraq iyo hilib iyo taas idaab loogaba dhigo tanaawulkiisa iyo qaadashadiisa iyo ruuxu kifaayadiisa kaba qaatay iyo umuuraha caynkaasi aad bay u sahlanaayeen cuntadii kalena waa ka nafci badnaa ka waxtar badnaayo fadliga imika halkani waa xagga nafciga iyo waxtarka uu dee sariidka uu leeyahay iyo in dhaqso loogaba dhergayay iyo cunidiisa adigu dee intifaaca laguma intifaacayo kaba mudan cuntooyinkii kale laguma intifaacayay haddaba saa sariidka cuntada kale ugaba mudan yahay ayay caaishana dumarka kale ugaba mudan tahay kolley tarjamo gaara caaisha inooguma iman doontaa imika khadiijaan kuma jirnaa imika lakin hadda xadiidka kuma sugnaa tafdiiluhaa calaa maryam wa asiya tasriix uguma sugnaa waa fadligeeda iyo taas oo kale laakiin wuxuu noqonayaa un oo dee kol haddii rasuulka ilaahay xadiidkaa hore dee inuu kuwii uguma mudnaa kuwa kaba dhigay marka la eego dumarkii iyagana waktigeedii dee khadiijana kolley fadligeedii iyo faatimo oo badcatu min rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waaba dee fadli aada uba mudan hadday tahay cilmi iyo hadday dee si kaleba tahay fadli aada iyo aada uba weyn oo aynu kuba soo marray markii rasuulka ilaahay la weydiiyey dadku uga jeceliyay inuu caayishaba yidhi taas bay leedao dumarkii waktigeedii iyo casrigeedii aad bay ugaba mudan tahay ciddii lagaba soo reebay un mooyaan saa khadiija iyo faatima xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu kuraybi wbnu numayri qaluu xadaثna bnu fudayli can cumaarata can abi zurcata qaala abi zurcata jariir bn cabdillaahi baa u awoosayn hore usoo aragnay ilaa kitaabka birowyadiisii qaala wuxuu uhi samictu abaa hurayrata qaala abaa hurayraan maqlay isagoo yidhi ataa jibriilu jibriil baa u yimi annabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula اllahi rasuulki ilaahayow haadihi tani khadiijatu khadiijo weeye qad atadka way kuu timi macnaa way kuu timi way kugu soo socotaa weeyaan weli soomay gaadhin jibriil baa rasuulka ilaahay la jooga iyadna way soo socotaa atadka macnaa tawajahat ilayka xaggaagay ku soo socotaa wey macahaa maceedana waxaa inaa-un weel fiihi idaamun idaam waa wixii dee lagu qoysanaya ama lagu darsanayay wax idaam uu ku sugan yahay aw dacamna w sharaaba shaki adigu wuxuu weel ayay wax kuugu sii daaweeye idaam ama sharaab ama ama wax la cuno faida hiya atadka eeg markaa taa hore waa ti amiriqada atadka macnaa tawajahad jiray ka weeye xaggaagay kusoo socotaa ee faida atadka markay kuu timaad hiya atadka markay kuu timaadday ku soo gaadho faqra waxaad aqridaa calayha korkaaga korkeedood gaadhsiisaa asalaama salaam min rabbiha caza wajal waa manqabo aada iyo aada u weyn oo cidlo wadaagsantahy aanay jirin salaam rabbigeed xaggii ka ahaatay oo ilaahay uu soo salaamay taa gaadhsii wa mini anigana salaamtaa iga gaadhsii weliba anigana caaishoo kale dee jibriil salaamtii waabay taas fadaysheeday kaba mida imika lakin asalaama min rabbiha iyo wa mini wabashirha waxaad ugu bishaaraysaa bibeytin aqal fi ljanati jannada kuba sugan oo min qasabin lulu kaba samaysan qasab maha qasabkii dee alasankorkii iyo taas maaha markay noqotay jawaahirka waxaa intuu dheer yahay gudano leh macnaa jawf leh ayaa qasab lagu magacaabaa waana kitaabka akhirkiisana way nooguba iman doontaa haddii ala idhaha jannada oo kale ruuxa muminkii inuu ku leeyay jannada waxa weeye de waxa weeye waa qasri ama aqal de min qasab oo sacadiisuba intaas iyo intaa ay tahay waa wax inoo dambeeya ee qasabka halkani waa lulu ama lul de weliba kii jannada ahoo mujawafa ujeedadu dhexdiisi way banaanto de waa waxaa la geli karo ee aqalka taasuu kaba samaysan yahay dee aadna uguma weyn haddaba kaasoo laa sakhaba fiihi qaylo aanay kuba sugnayn buuq iyo hugun iyo qaylo ma laha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii lasoo diray marka uu isagii waa taasoo markii ugu horreeyey waxyuu u yimi say u qaboojisay u dejisay waa taa xadiidkaas wallahi laa yukhsika allahu abadan ay khasaashiisii fiicnay tirisay dhibkasoo la kulantay iyo beenin xaggii gaalada kaga timaada iyo markaa ham iyo qami uu dabad kalaba yimaado aqal degan qabow oo waxaasoo dhan ay ka fudaydinaysay ilowsiinaysaa aqalkeedu ahaa bishaaradana u timiyo aqal aan buuq lahayn hugun iyo qaylo lahaynoo walaa nasaba tacabna aan lahayn nasabna waa tacabkii laa yamasum fiiha nasabun jannadaba nusbidna kolley luqada ahaan way banaan tahay sida xasan iyo xusni oo kale haddaba aqal aan buuq iyo qaylo aan lahayn tacab iyo rafaadna waa aqal jannee aanu kuba sugnayn kaa ugu bibshaare taas buu yihi xadiid kale saxaabo kaloo warinaysaana in sha allahu tacaala way inoo dambeeyaan haddii ala idhaaho xadiid caaisha iyo xadiid cabdillahi bn abi ofe laakiin macnuhuna waa inoo cadiyo horta dee waa fadli weyn oo ay leedahay oo waa salaamta ilaahay subxaanahu watacaala soo salaamay waa fadli aada weyn oo khadiija ay leedahay fadaaishuna way noo socotaay halkana sheekhu wuxuu yar qabanayaa xadiidkan buu leeyahay min maraasiil asaxaaba waa asxaabta maraasiisheedii buu kaba mid yahay macnaa xadiidka mursalkii waa xadiidka dee nin taabici uu kor yeelo rasuulka ilaahay baa yidhi ama sameeyey idhaah isagoon soo gaadhin mursal baa kaa la idhaah laakiin dee markay noqoto mursal saxaabina waxay ka dhigan tahay haddii saxaabi wariyo qiso aanu u joogin eeg waa arrin dhacduu warinaya waktigaa isagii mabuu jirin ama uu yaraa ama muslimba ma ahayn waa wax ka horeeyuu warinaya dee meeshii qisadaa isagu toos umuu maqlin ee ama saxaabi kaluu ka maqlay ama rasuulka ilaahay dee hadduu mar dambuu dib ugaba warramayo kaba maqlay ayaa jirtay nooca caynkaasee saxaabigu markuu warinayo waaqico ama qiso ama xadiidu waktigii dee bal matalan waktigiisii aanu soo gaadhin ama islaam ahaan yaanu kusoo gaadhin oo markaa muslim ma ahayn ama ha yaraado kaas bay mursal saxaabi la yidhaaha sababtuna waa maxay arrinkani waa arrin maka ka dhacday abu hurairana sanadii lixaad dhammaadkeedii markay madiine iyo soo gaadhay ama sanadii toddobaad madaxeedii weeyaan islaamkiisa iyo waktigu yimi waktigaasay ahayd ee hijirada marka waktigan mabuu joogin abu hurayra imuu odhana imika dee ciddii kale u kaba maqlayna muu sheegin rasuulka ilahay inuu dib ugaba maqlay waa ixtimaal saxaabi kale inuuba sheegay marka waa taas ba maraasil saxaaba la idhahay laakiin maxay tahay cinda aljamaahiir de abu isxaaq alisfirani kolle qowlkiisu halkan waa iska yar baciide isagu waa xujo lamid maaha mursalkii kale taabicigee xadiidka sababtiisa laguma daciifinayo lamid maaha sababta waxa weeyaan dee saxaabi kale unbuu kaba maqlay asxaabtuna waa wada cudul marka kol haddii arrintu ay tahay un waxa aynaan garka imika inagaba qarsoone meesha aynaan garanayn inuu saxaabi kale yahay dhibaata ma jirto oo iyaga dee dhammaantood waa wada cuduulo bal arrinkuu sheekhu tilmaamayaana kaa weeye de kolley axaadiis noocaas oo kala duwan ibnu cabaas axaadiisan uu warinayo kolley qeyb badan oo kaba miday maraasiishii saxaabada weeye waayo aada buu u yaray axaadiistiisna waa tan kun iyo dheeraad kaba badan caaisha xadiidkii bedr waxyaynu soo maray lahayd rasuulka ilaahi wixii ugu horreeyey lagu bilaabay aru'ya asaalixa ama asaadiqa ayay ahayd markii dambana malagii baa u yimi ee umuuraha kaba warantay waktiga waxaa la arkaa inaanay dhalanba bal markaa waa umuurahaas baa mara sila saxaaba la idhaha waa ku ujeedada makasho halkan قال أبو بكر في رواaيaتي وu hi عن أبي هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل في الحadيiث ومiني oo ujeedadu laba شheekh baa مسلم leeyahay ama sدex أبو بكر iyo أبو كرayب iyo محamed بن عبد لله بن نمير marka abubakr laba labada kale isku mid weeyaan oo riwaayadoodu intaday ku wada dhabtee abubakr ibn abi shayba baa laftigiisu muxuu ahaa halkan uu yihi abu zurca qaala samictu abا هurayrata عan abi هurayrata un buu yihi halka kale markaas ahayd xadiidka matnigiisaba ahayd ee ahayd infaqra calayha asalaama min rabbiha caza wajala wamini wamini daas baan isaga riwaayadiisa la soconay laakiin dee qolooyinkaa kale ayaa xafiday oo dee intaasna way laba socotaan xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qaala xadaثna abi ومحamed بn bshri اcabdiy can ismaaعiila qaala ismaaعiil بn abi khaalid weye qaala wuxuu hi ismaaعiil qultu lcabdالlahi بn abi awfa ayaa waxaan ku idhi akaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay miyuu ahaa bashara mid bishaareeyey khadiijata bibeytin aqal fi اljanati jannada kuba sugan qaala wuxuu ihi cabdillah bn abi awfa nacam ha waa u bishaareeyey oo basharaha bibeytin fi اljanati min qasabin waa saa kii aynu soo maray laa sakhaba fiihi walaa nasaba waa lafdigii abi hurayra xadiidkiisii oo kale weeye waana cabdillah bn abi awfa xadaثna yaحya bn yaحya qaal akhbarana abu mucaawiyaةa xa وxadaثna abubakr bn abi shaybata qaal xadaثna wakiicu xa وxadaثna isxaaq bn ibrahim qaal akhbarana اlmuctamir bn sulaymana wajariiru xa وxadaثna bn abi cumar qaal xadaثna sufyaanu kulhm waa intaasoo dhan kolleyna dee haatan umuurahan soo baranayo nagaba qarsoone can ismaaciil bn abi khaalidin waana ismaaciilkii markii horeba mxamed bn bashrin iyo cabdالlah bn numayr kaba warinayeen can ibn abi awfa can nabiyi salى اllahu عalيه waslm bimilihi waa xadiidkaa mid laba mid ah xadaثna cثmaan ibn abi shaybata qaala xadaثna cabdaة can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa qaalat anha qaalat bashara rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waa bishaareeyey khadiijata binta khuwaylidin bibeytin aqal fi ljannati jannada kuwa sugan oo sifadiisuna taa aynu soo marnay tahay ayuu ugu bishaareeyey xadaثna abu kurayb mحamed بn اclا qaal xadaثna abu usamaةa qaal xadaثna hishaam can abihi can caaishaةa qaalat anaha qaalat caaisha waxay tihi maa kirtu maan hinaasin calى mraأatin haweeney maa kirtu intan ku hinaasi calى khadiijata khadiija oo dumarkii rasuulkae kale badnaa ee dee kol iyagu dad imaka marka la eego dee inta kuba kulantay iyada agteeday isa soo gaadheenba waxaa la arkaaba dee waa kaas waktigaas inay ha khadiija adigu inay ha toban kala noqonay ayay leedahay midna anuu dumarkaas kaba mida kumaan hinaasin intan khadiijo ku hinaasay walaqad halakat waxay halaagsantay ay dhimatay qabla an yatasawajanii intii aanu i guursan ka hor bihalaaثi siniina haddaba rasuulka ilaahi iskuma way soo gaadhin waxay halaagsanta dee halaag waa dhimasha uun dee kolley dadkeenu waatan walaa ruux muslima uu halaagsamay in la yidhaaho way kaba cabiraan laftiga halagka waa dhimasha un weeye wax kale ma keenayo dee waatan walo de markaa innaga carabkeena qur-aanka waata ku sugan xataa idaa halaka yuusuf qultum taas oo nebi yuusuf ilaahay taas kaba cabiro xataa idaa halaka yuusuf bal markaa way dhimatay leedahay qabla an yatasawajanii bihalaaثi siniin oo adigu kolley culimadu tan waxay kuba xambaareen waayo markii ay khadiija horta lama guursan rasuulka ilaahi waa mansilada salawaat ullahi wasalaamu caley agtiisa ay kuba lahayd idna intii ay joogtay dee waaba taa iyaduba isagii bal dee iyada xaggeeda kagaba yimaado mooye dhibtii dibad kagaba imanaysay oo dhanna ay ka baabiinaysay sanadkiisa iyo ay u ahayd had iyo goor markaa rasuulka ilaahi lama guursan markii ay dhimatay dabadeed wuxuu guursaday sawda bintu samca iyo caaisha u horeeyey caaishana aada ba u yaraydo waa ti aynu nikaax kuba soo maray waktigaasna lamu aqalgeliyo madiinu kulaba aqalgalay saddex sanood caqdigii dabadeed haddaba markaa uu dhimatay iyo waktigan caaisho uu guursaday kolley culimadu caqdigu markuu dhacay waxay ka dhigaan inay sanad iyo waxoogaa ay uba dhexaysay taas bay kaba dhigaan laakiin arinku wuxuu noqonayaa markaa tasawujka halkani malaa aqalgalkii iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu noqonaya waktigaas intaa in ka yar bay ahayd waktigai khadiija dhimatay iyo iyadoo yar caqdigii iyo meherkii la meheriye ee rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan u guursaday maxay haddaba hinaasaan keenay kolle daan ruuxani nooleynba maxay ugu hinaasaysaa oo kuwii kale lala qabay agteeda joogtay ay ugu hinaasi weyday waa tan sheegaysa waxay tidhi walimaankii daraadii kuntu anaa asmacuhu mid maqla rasuulkii ilaahay bay maqli jirtay yadkuruhaa xaal uu sheegaya iyada oo rasuulka ilaahay baa hadal hayn jiray had iyo goor uu soo hadal qaadi jiray dee waman axaba shayan akara min dikri taasi waxay tilmaamaysaa rasuulka ilaahay jacaylkii badnaa u iyada jeclaa manziladii weyneed ee agtiisa kuba lahayd hadal hayntaa badan ee rasuulka ilaahay hadal hayn jiray taas bay iyadii dee kaba hinaasi jirtay oo dee hadallada ay tidhina way inoo dambeeyaane walaqad amarahu rabbuhu ooba tan eeg fadligeedii bay sheegaysaa rabbigii wuxuu amray caza wajal an yubashiraha inuu ugu bishaareeyo bibeytin min qasabin fi ljanna aqal qasab iyo lu-lo kaba samaysan kii janno ahoo jannada kuba sugan oo buuq iyo qaylo iyo tacab iyo rafaad aan lahayn inuuguba bishaareeyo waa tan umuurihiina sideeda keenaysay wain kaana inta waatay mukhafafad ahayd wainhu shaniya kaana wuxuu ahaa layadbaxu mid gowraca ashaata neef adhigaa la qalanayaba oo uu qalaya uma yuhdiiha neefkii inteedi sii badnaydba dee wuxuu u hadiyeynayay ilaa khalaayilahaa waa asxaabtii iyo saaxiibadihii khadiija ayuu u dirayay heblo u dira heblo u dira heblo u dira waa dumarkii ay asxaabta ahaayeen waa dumarkii dee u iman jiray waktigaasee iyada intay asxaab ahaayeen soo booqan jiray guriga rasuulkana iman jiray kuwiibuu uba diri jiray waa xidhiidhin iyadii uu ku xidhiidhinayo waxaanay daliil u tahay buu leyahy xusn اcahdi waxifd اlwudi waricaayaةu xurmati الصaaxib wاlcashiri fii xayaatih waa cahdiga fiican bal lafdi baa soo arooray waina xusna اlcahdi min aliimaan oo waxaa lafdigaa soo aroorayba uu ahaa haweeney islaam timi guriga timi waa caaishaba markaas gurigeedii iyo taas bay timi oo rasuulkii ilaahay ayay isu sheegtay tihi heblaad ay tahay malaa magaceedii buu kaba bedelay oo malaa jasaamo halkay ka ahayd buu xasaana yidhi markaasuu dee iyadii warsaday see tihiin see ahaydeen markaasaa lagu yidhi malaa se laftigaa soo aroortay ma islaamtan ayaad san u qaabilaysaayo dee hadalla taasoo tu kanat taatiina ayaama khadiija waina xusna alcahdi min aliimaan walaa lafdi soo arooraan leeyahay imaka halkan dee dimadii waa kaas waa darajadaas iyo waa mawasim xusnu lcahdina iimaanku kaba mid yahay ruuxu inuu ilaaliyo suxbada iyo xurmada iyo kalgacaylkaas iyo inuu ilaaliyo ruuxii saaxibkaa ama cashirka intuu nool yahay iyo intuu dhintay dabadeedba dee xurmadiisii uu dhowro iyo maxabadiisii taasi wuxuu kaba mid tahay iyo ikraamkaasi waa dee iimaankii buu kaba mid yahay ama xusn alcahdi buu kaba mid yahay waa rasuulka ilaahayna umuuraha salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhacay weeye oo dumarka ay asxaabta ahaayeen buu u diri jiray iyadna taasi ka gubanaysay markaas de waa arrinkaad oo waa dee kayrihii dee dumar lagu abuuray oo layaab ma lahayn xadaثna sahl بn cثman qaala xadaثna xafs bn khiyaasi can hishaam bn curwata can abiya can caaishaةa qaalat caaisha waxay tidhi ma girtu calى nisaai الnabiyi salى الlahu alay waslm waa dumarkii hadda kale ee kolkol ay say noo dambaysaba dee ay laba xisbiba kale ahaayeen oo iska soo horjeedo kolkoloo waxyaalo badan horena waataynu usoo maray bal umuurihii dee iyadiyo xabsiya kaba dhacay lima tuxarimu ma axala allahu laka iyo umuurahay kuma soo degeeno wixii ka dhexayn jiray ficiltan ahaa iyo taasi waaba taa aynu horay usoo marnay haddana waxay leedahay hinaasihii dumarka kale aan kaba hinaasayay inama gaadhsiisnayn inta khadiijoo nooleynba kaba hinaasayo maakirtu in calى nisaa-i nabiyi salى اllahu alayه wasalam ila calى khadiijata wainii lam udrika anigu mabaan soo gaadhin qaalat waxay tihi waa tan sababtay sheegaysaa wakana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa dabaxa shaata neef hadduu qalo arya fayaqul wuxuu odhanaya arsilu biha udira ilaa asdiqaaءi khadiijata khadiija saaxiibadaheed udira qaalat waxay tidhi caisha odhanaysa waana inan yare ogow oo dee umuurahan hinaasi waa jiraa dee kalay yarinaminaoona way jirtaa dee isku hadlayna way jirtaa dalaala xagga marka la eego rasuulka ilahi mansiladay kulahayd iyo umuurahaasi ay soodagalaye faaqdabtu yowman maalin baan ka cadhaysiiyey faqultu waxaa ihi khadiija taqulu khadiija wuxu maad leedahay khadiija taasu maad leedahay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi inii qad ruziqtu xubaha inii aniga qad ruziqtu waa laygu arsaaqay xubaha jacaylkeedii baa layguma arsaaqay taas ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh bal welina way inoo socotaa in caaisha hadalladeedii iyo waxa kaba midna way inoo socdaan iyo hadal kale tidhibe saasuu yihi rasuulka ilaahi waa manziladii iyo dee taas kolley waa fadligeedi iyo qiimaha dee waana fadli waxaaba uguba filan ee umuuraha kale aynu xadiidka kuba soo mareen xadaثna zuhayr bn xarbin وabu quraybin jamiiعa can abi mucaawiyata xadaثna hishaam bhada isnaadi naxو xadiiث abi usamata ilى qisaةi shaati lakin waa ilaa qisadii shaatado walam yadkur aziyaadata bacdaha isagu eeg markii hore hadda xadiidka xafs bnu khiyaas baa hishaam bnu curwo kaba wariyey imanka abu mucaawiya hishaam kaba warinaya xadiidkii hore aynu soo maray ee kasii horeeya abu usama isaguna warinayay mid laba miduu sheegay intan ahayd in ahayd in markaa rasuulka ilah qisadii ha laguma joojiye faaqdabtu yowman iyo inta ka dambaysa intaasaa riwaayadiisa la socon walam yadkur ziyaadata bacdaha xadaثna cبd بن حmaydi qال aخbarana cبdالرaزاq qال aخbarana macmar عan الزhriي عan curwaةa عan caaشhaةa qaalat ma غirtu للنabiyi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay dee waa isagoo lأjrigii umaan hinaasin calى mrأatin haweeneyna kumaan hinaasin min nisaai dumarkiisa kaba mida maa girtu calى khadiijata sababtuna waa maxay waa likasrati dikrii iyo hadalhayntii badnayd ee uu hadal hayey taas baa igubi jirtay oo kaba caroon jiray oo ka hinaasi jiray wamaa ra-aytuha qad werigeyba maan arag e de waa taasun bal hadal ay tidhina waa inoo dambeeya oo ay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuba tidhi iyadoo hadalhayntaa badan uun dee hinaase ay kuba keentay ama hadalkan ay kaba soo saartay xadaثna cبd بن xmaydi qal aخbarana cbdالرaزاq qal aخbarana macmar عan الزuriي عan curwaةa عan caiشhaةa qaalat lam yataزawaj الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay muu guursan calىa khadiijata khadiijo korkeed haweeney kale xataa maatat lama guursan weeye ilaa ay ka dhimanaysay rasuulka ilaahay ruux kale ma guursan bal waa marxaladii shabaabkiisa waa marxalada uu quwada lahaa شhan iyo labaatan jir buu ahaa markaa uu guursaday شhan iyo toban sanadood bay ka weyneyd ilaahay haddana iyadoo afartan gaadhay de waa kaa lixda ubada ayay dhashay rasuulka ilaahay uba dhashay maalkeedii hadday tahay iyo hadday dee juhdigeedii kaliyo jaanibkii kale ay tahayba waa taa rasuulka ilaahay garab taagnayd markii dee xaaladii shidada iyo cadaawada iyo goynta iyo taas oo kale rasuulka ilahay haddaba lama guursan ilaa ay dhimatee dumarkan kale wuxuu guursaday waqtiga intay dhimatay dabadeed xadaثna سwayd بnu سacيidi qal xadaثna عaliي بnu msiri عan hishaami عan abiha عan caaشhaةa qaalat istأdanat waxaa idan dalabtay haalatu bintu khuwaylidin أktu khadiijata waa khadiijo walaasheed ayaa madiinaa la joogaa rasuulkii ilaahay bay soo ziyaaratay gurigii markay timi bay dee istidaankii bay la timi sharciga ahaayo waxay weydiisatay inay soo gasho calaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam facarafa rasuulka ilaahay baa wuxuu xusuustay waayo u gartay wuxuu xusuustay oo uu gartay de malaa codkeeda codkeedii shabahayay gees kalena dee waa walaasheedba xataa haddaanay codkeedu shabahayne istidaan khadiijata khadiija istidaankeedii baa rasuulka ilaahay xusuustay fartaaxa lidalik waa u riyaaqay arrinkaas waa ku farxay oo adigu maala marka leega ey hasha limajiiha wasura biha wey imaatinkeedii ayaa rasuulka ilaahay farax geliyey sababtuna dee iyadii waa khadiijo walaalkeed walaasheedo wuxuu ku xusuustay ayaamihii khadiijo iyo khadiijo ku xusuustay taasaa keentay irtiyaax iyo farax iyo ta markaasuu faqaala yihi allahuma haalatu bintu khuwayridin tan buu yihi kolley haalatuna bal inaan haalatu tooraan laqbada horaan horta waan rafcinaya ku horeynaya allahuma ilaahayow haalatu marka waxaan qadaraynaa mubtada oo khabar mubtadihiisu xadfayaan ka dhigaynaa haadihi tani haalatu haalo weeye bintu khuwaylid ee markaa fa akrimhaa wa axsin ilaahi ama wuxun raaciba ilaah dee u samafal karaame maamuusba haddii aan rafcino weeye haddii aan nasbinana way banaanto allahuma haalatan aan la yidhaaho dee iyadna waa shay iskaba jaa-iso ficil baa la qadariyo allahuma akrim ama ixfad haalata bintu khuwaylidin iyo wax dee macnihiisa lahuna ku dhow oo meesha inoo qabanayo waa la qadari karaa markaasay faqultu waxaan idhi iyadiiba fakirtu waan hinaystay way tii caaisho hadalkii ka hinaastay way fadhidaa faqultu waxaan idhi wamaa tadkuru maxaad ka hadal qaadaysaad ka xusaysaa min cajuusin islaan min cajaa'isi qurayshin habar habdihii quraysheed kaba midoo xamra ishidqayni dhabana cascasayd oo halakad dhimatay fi dahri waa tan halakad dhimatay zaman hore iyo bere horeba dhimatay oo faabdelaka allahu ilaahay kugu bedelay khayran minhaa mid ka khayr badan khayrnimada xagga ilaahay iyo karaamo iyo mansilo dee khadiija aba horeysaan leenahayo taa uma jeedee laakiin waxay ujeedaa dee xaggi shabadnimada iyo ruuxa ka da-da yar ee saas iyo jaanibkaas bay leedahay ilaahay kugu bedelay mid ka khayr badan kuguma bedelay maxaad ka hadaleysaa had iyo goor saasay tidhi markaa kolley halkan riwaayaadka xadiidka barhkood bay kuba yimi ilaahay iguma bedelay mid kala khayr badan markaasuu tiriyey waxyaalihii bal matalan ay ahayd say dee hadday tahay maalkeedii iyo sii kale iyo rumaynteedii iyo ilaahay inuu awlaad kaba siiyey iyo waxyaalahaas ayaabu tiriyey taas bay tiri adigu bal hadalkan horta cajuuz de waan garanaynaa lafdiguna kolley de waa san oo kale luqadii fasiixa ahayd imaka cajuuzatin maaha cajuuzin oo waayo uma baahna ta in la geliyo khaasatan wasankan baa dee san ah xamra shadqaynantay kuma fasireen dee waa dhabana cascas oo waxay uga wadaan bay leeyihiin ayma halkan culimadu kuba sharxeen ma nawowi ay kuba sharxeen inay islaan gabowday ahayd oo ilkaheedii intay daateen waxa hadhay ee dhabanadeedii ku hadhay ama dee daamankeedii ku hadhay erid casun yahay oo ujeedadu gabow iyo ayay tilmaamaysaa ilkihii cadcadaaye matalan markaas afkiina qurxinayo kale way kaba daateen oo islaan gabowday oo intay ilkii kaba daateen waxa hadhay un lasadeediiyo eridka casun ay tahay maxaad kala hadaleysaa bay leedood ka hadal qaadaysa ilaahay mid ka roodna kuguma bedelay rasuulka ilaahayna kolley taa hadalkeedaas dee waa kaa waaba u jawaabay si aan leenahay bal markaa halka taasi kuma fasireen imaka halkan wuxuu leeya qaabdiciyaad kaba soo naqlinaya arrinkani horta waa khayra un waa hinaaso dumarkuna kolkol in badan ikhtiyaar uma laha oo waa wax dee laguma khalqay ku abuuran oo markay oo dee aanay inba ikhtiyaar uma lahayn taas bay tahay si daraaddeed waxyaalahaas ama ficil ha noqoto ama hadal baaba noqotee dumarka kaba dhacaya markaa hinaasiya waxyaalahaasi ay jiraan in badan oo kamidi dee kolley ma mudato ciqaab iyo oo waxaa kolley ay loogu garaabayo ama loogu cudur daarayo kale xadiid baa jira kolley dee jaanib kaleu ahaaba صaxiixa bukhaari iyo bal laga yaabaa de inagana aynan soo maray adigo bal horta imaka taas ma xusuusnay kitaabkeena صaxiixa bukhaarina oo kuma sugna iyadoo rasuulka ilaahay dee gurigeedii fadhiya caaisho iyo cuntada malaa samaynayso lala joogo inay dumarkii rasuulka ilaahay mid kaba mida ay cunto soo dirtay khaadimkiina wado taasoo kale waalkii ayay ku waday tii bay ka hinaasoo de cuntadeedna mala waa gobol aadna cuntadeedu u fiicnayd si iyaduba kaba cabirto waa taa intay kaba dhirbaxday ruuxii baa waalkiina kala jabay cuntadna ay daatay waa rasuulka ilaahay hortii rasuulka ilaahay muxuu yihi gaarat umukum hooyadii way hinaastay macnaa ma cadaadan ma dagaalintaase markii dambay dee dib ay u degtay ayaa tiri maxaa sameeyaa de weelkii weel ku bedelun buu rasuulka ilaahayna yihi weelka jabisay ee wuxuu yihi khaarat umukum cuntadii buu isugeyey isagaba ururiyo intuu weelkii kala jabayo ayuu uriyo marka waxa weeyaan hinaasaha ayaa dee kolkol shay kolkol qahriya noqda oo lafdi baa soo arooray haweeneydaa dee hinaasani dee kama garanayso acla alwaadi min asfalih oo kolkol baa dee garabba weydaayo ruuxuba dee si kale uu noqdaa markaa umuurahaas baa dee keenay arrin kalena way jirto de waa yarta waa dhowr iyo toban jirtaas sikarkaasna waa jiray de aduu bar umuurahaasaa jiray halkaa cajuuz ibn cajais quraysh markuu qabanayay bal eegta qorooyinkiina sharaxo lafdigaa markuu qabanayay imaam nawowi qaadiciyaad buu ihi qaala alqaadi nusqadayda waxa taalaan idin aqriaya qaala almisriyu wagayruhu min alculamaa'i saasaa ii taalla maxaa idinka yaalla halkaas misri adugu waa khada weeye madbaciya imaam nawina ma de qaadiciyadna alxamdulillah kitaabkiisaan hay kitaabkan u laabmay waa nusqada waan haystaa ikmaal lmuclam dabca waliba muxaqaqa cibaarada qaadiciyaad maxay ahayd qaala atabariyu wagayruhu bedesho saxda misri maahe waa imaamkii ibnu jariir dabari weeye marka cibaaradu waxay ahayd qaala dabariy wagayru kitaabka ikmaal lmuclimna way saxan tahay be waa kitaabkeena wax dhacay maaha kitaabka qaadiciyaad cibaaradu way hagaagsantahay marka qaala dabariyu wagayruhu marka waa kayradu inay musaamax tahay oo dee waa kan kolkol imaam malikiaba uu kaba soo naqliyaan hadalana way noo dambeeyaane inay xataa u gaadhsiiyaan imaam malikiyo kolkol ay iyaga iyo barhkood arrinku hadduu kayro yahay oo haweeneydii dee hinaasnayd ninkeedii ay aanu qadafto oo zaani baaba tahay iyo waxyaalaha ay tidhaaho kale kolkol waxaa dhici karta hadalkaasi dee iyadoon isogeynba inay tidhaaho looga xadayo oo kaleo dee xaji qadaf iyo waxyaalo saasa ujeeddadu khayradu kolkolba dee ruuxa kaba kaxaynayaaba dee maanki iyo garasho ama dee taas iyo wixii dhici karta inuu inta badan kaba suuliyo bal markaa waa cudurdaarkaa rasuulka ilahi ba cudurdaaraya lafta laakiin saa ku saxda qaala dabariyo saa kuma saxda khadiija halkaasaan kuma dhaafaynaa baab fadli baabu fii fadli caaishata radia allahu tacaala canha waa caaisho fadligeedii kolley iyadna axaadiis bay noqon inta horaan kaba aqriyayaa xadiis dheer markan gaadhna ayaan joojin doonaa insha allah weliba fadliga caaisho sheekh wuxuu kusoo arooriyey xadiidkii umuzarci buu halkan keeni doonaa oo muslimka xadiidkan umuzarci baa ku iman doonaa inta fadliga caaisho aan kuba jirno xdثna khلف بن هiشhاm وأbالربيع جميعا عن حmاd بن زيد واللفظ لأbي الربيع قال xdثna حmاd qال xdثna هiشhاm عن أبيه عن عائشhaةa أنهa qالت waxay tihi qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahi ba wuxuu igu yihi urituki waa lay kaa tusay في المanaami manaam baa laygu kaa tisay ثaلaثa layaalin saddex habeen si u arkayna waa maay jaaءnii waxa ii yimi biki adiga ii kaa keeni iila kaa yimi almalaku malg fيi sarqaة waa qidco waa gobol ama in min xariirin xariir kamida oo macnaha taswiirteedii oo iyadii suuradeedii lagu soo qoray ama ay ku suuraysan tahay in adigu ama shuqo ama qidco xariira ayaa malag u keenay rasuulka ilaahi madaan buu uguba keenaya fayaquulu wuxuu odhanayey haadihi imra'atuka waa tan zawjadaadu zawjadaadi tan weeye faakshifu markuu saa idhaahaan faydayey can wejika de waa inay hashii marada iyo dee suuradeedii baa meesha wejigii ayaan ka faydayey dee wixii ku daboolaayo faidaa anti wuxuu baaban arkaya adigu hiya taa inay tahay taa layka inay tahay oo adigu manaa anti adigu hiya taa ujeedada suurada sare laygu yihi haadihi imra'atuk sarqada ama qidcada xariirtaa kuma sugnayd faaqul waxaan odhanayay on ku qowlayay markaa in yaku haadaa arrinkani hadduu yahay min cindi illaahi ilaahay agti hadduu kaba mid yahay yumdih ilaahay uu fulin doonaayo dee saasay noqon doontaayo zawjadii bay noqon doontaa balin kolley lafdiga saraqa waxaan idhi waa qidco ama ayaa halkan loogaba jeeda sheekuna waa kaa qolooyinkiina sharaxaysta abu cubayda iyabu kaba soo naqlinayo walow qurdubi isagoo abu cubaydin uu yihi abu cubaydata aanu halkan odhan laakiin cibaara soo aroortay rasuulka ilahi wuxu uhi malag baa ii keenay oo malag baa iila yimid taswiirtaadii ama suuradaadii waa suuradeedii oo dhan oo sideedii ah oo qidco xariira kuba sugan markaasaa muxuu yihi in yaku hada min cindi illaahi arrinkuna waa taa aynu soo maray ruyada ambiyadu waxyi weeye oo waxyi weeye waana kan dee malagkii baana uba keeno ku yihi weliba saddex habeen cibaaradan baa culimmadu waxay leeyihiin isaga cibaaru qaadiciyaad ka soo noqonaya hadday qabla nubuwo ahayd malaa waa iska yar fogaan kartaana qabla nubuwa caaishana waqtigaa may jirin hadday ahayd waa iyada taasi waaba daahirkeedii oo dee ru'yadii inay kol hadday qabla nubuwo tahay markan la yidhi ru'ya alambiya waxyu lama soo gaadhin oo wax kaley noqon kartaa taasi ishkaal ma lehe lakiin bacda nubuwa hadday tahay rasuulka ilaahay arrintiisani horta shaki may ahayn laakiin ru'yadu kolna waxay u baahataa tacbiir iyo in la awilo oo macnaa san ad u aragtay maaha wax kale ay tafsiir leedahay waa tii aan soo maray rasuulka ilaahay ru'yooyin uu arkay caanihii uu arkay oo kale uu cabayey ceelkii ama dee uu kaba dhaamiyey isague dee markaa abubakar iyo cumar iyo ay bedeleen umuuro kale ku horeyso halkii kitaabu ru'yo aan kuba soo maray oo uu si kuba fasiray baa jirtay oo ru'yadii san loo arkay mooye macno kale yeelataa laguma cabiro marka macnuhu muxuu noqonayaa shakigu wuxuu laamayaa ruyadani ma daahirkeedan ba isao wax tacbiir iyo tafsiir uma baahan waa mid waa macno ay sheegeen arrin labaad ah ee haweeneydaadii baa la yidhi adduunyana waa jirtaa aakhirana waa jirtaaye ma adduunyadii bay haweeneydiisa ku tahay mise waa zawjo aakhiro taasna waa iyadna ixtimaal imanaya umuurahaasaa halkan tardiidkan ah shakigu de la odhan karo cibaaro shaki bay in yaku hada min cindi illaahi taasaa lagu fasiraya lagu xambaaraya ama ru'yada ambiyada waa taan soo maray rasuulka waa ru'yo xaqa une dee sii baanay noqoto waa ti ilaahay subxaana watacaala de taa uu kuba tusay un bay uba dhacdo waa kii guursaday rasuulka ilaahay sawjadiisa ay noqotay fi dunya wاlأkhra xdثna بن نmayr qال xdثna بن idrيس وxadثna abو kurayb qال xadثna abو usamaةa جamيعا عan هiشham بhada اsنaadi نaحو xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala wajadtu fii kitaabii can abi usaamata xadaثana hishaamu abubakr bn abi shayba muxuu yihi wajadtu waxaan ka helay fii kitaabii waa kitaabkaygii waa isa kitaabkiisi uu ku qoran yahay lakiin ma xusuusna can abi usaamata waa iyadoo abu usaamaan kaba warinayo ama abu usaama xadiid waana sheekiisi abu usaama e laakiin malaa samaac baan uxusuusnayn qoraalna uu helay taas buu yihi waxaan filayaa kan oo kale oo weliba san iyo abubakra nikaax baana kol kusoo maray casharka kan ka dambeeyana insha allahu tacaala mid baa inooguba imanaya oo intan imaka odhanayo mooye halkaa wax ziyaadaha laga yaaba inaan markaa dambe aan sheegne bal hortay markay noqoto wijaado de waxay kaba dhigaan sideed hadday imika sawdkayga u maqlisaan uu yahay waa ta koobaad midna qira'adii sheeka laguba dul aqriyaye uu yahay ijaazadii wax laysu ijaazeynaya iyadoo dee ikhbaar duuduuban ah iyadoon dee samaac jirintaas laakiin uu yidhah kitaab fulan imaka muslimba sidaasaan kugu ijaazeeyey dariiqaasna waan kuba warinaya bal adigu ilaa sideed bay gaadhsiiyaan ee wijaadadu mid kamida weeye oo wijaadadu waa iyadoo ruux aad garanayso inuu khadkiisii yahay oo ama aad soo gaadhe ama aad sooba gaadhin be adigu aada aragto isagoo dee yidhi xadahanaa fulan can fulan adigii kamaad maqlin ijaazana kama haysatid suuradaas oo kale waxbaa lagu warin karaaye laakiin waa inuu caddeeyo yidhah wajadtu can fulan oo kale khaasatan weliba marka lagu kalsoon yahay khadka haddii khadki iyo waxaa laga shakisan yahay dee wuxuu noqonaya waxaan la qaadan karin laakiin markay isku soo duuduubaan suwarta wijaadada waxay ka dhigaan inqidaac inuu meeshii jiro xidhiir ma jiro kala go inuu sanadkan inqidaac kuba sugan yahay walow ay leeyihiin markay san oo kale sheekiisii garanayo khadkiisiina garanaya ay tahay dee nooc itisaal ama shabu itisaal inuu jiro laakiin inqidaac bay kaba dhigaan muslimna kitaabkiisu dee axaadiida musnadka mutasilka laguba warinayo waa tan oo kale waa umuur jawaab uba baahan marka iyada qeyb mar dambaan sheegi don waxaa leeyahay markaa inoo dambeeya kan iyo ka hore isku mid weeye kaasi wax yar buu kaga duunaanayaa meesha kale dambaysa intuba waa abubakr ibn abi shaybe saddexa meelood ee bal kitaabka imika inoogu sugan marka khaasatan abubakare iyada mid horta inqidaacaasi waa jiraa oo suyuuti baa marka suwarta uu kaba soo hadla alfiyadiisa ayuu yihaha wakulluhu munqadicun waman ataa bican yudalis aw biakbar ruddata oo macnaha waxyaalaha suwarta iyo wijaadadu waa munqadic culimada qaar bay ka dhacdee kuwii isagu iyadoo arrintii wijaado ahayd yidhi can fulan yidhi waa tadliis oo tadliis bay noqonaysaa kuwii iyagu waa la arkay barhkoodna raggaa hore weliba ahe iyadoo arrintii wijaado ahayd akhbaro yidhi akhbaro kaba cabiray waa wax la celinayo buu leeyaha wuxuu kaba cabira wakulluhum munqadicun waman ataa bican yudalis aw biakbar mudata laakiin muxuu raaciya waa masaladeedna buu raaciyo fain yaqul famuslimun tura marka fain yaqul famuslimun fiihi tura wijaadatun qulnaa ataa min aakhara waa cibaaradiisii arrintana uu sheegaya saddexan meelood meel marka waxaa leeyahay in yar ziyaaday noqon doontaa oo waata casharka dambe oo iyada taasi ishkaal kale la iman doontaay wuxuu leeyahay suyuudi hadalkiisii haddii lama yidhaaho muslim baa wijaada ku sugantahay muslimna kitaab saxiixu ahaa inqidacna waa tidhi xaaladu say noqonaysaa markaa jawaab buu bixiyay halkaa matniga alfiyada weeyaanoo wuxuu yihi waxaad odhan ama aad tidhaahdo ictiraadkaa kaga jawaabtaa ataa min aakhara macnaa ata alxadiidu min dariiqin aakhara xadiidku hadduu dariiqa wijaadadaasi ay ku sugnayd dariiq kale oo uu mawsuula ayuu kaba yimi marka taa horena waynu soo aragnay mawsuulkiiyo tan markaa muxuu raaciyey muslim intaanu matniga inoo dhamayna xa waa taa uu sheegayo faqul ataa min aakhara ay min dariiqin aakhara waxadaثana abu kuraymin mxamed ibn اcalaaya xadaثana abu usama haddii abubakr ibn abi shayba xaggiisii waxay naga galeen can abi usama maxaa jira abu kurayb can abi usama waa kan sanadkii halkan inoogu xidhiray waana taa uu si leeyaho fain yuqal famuslimun fiihi tura wijaadaة faqul ataa min aakhara taas waa suud alfedisa xataa asna abu sata can shamin oo imika xadiidkani markaa waa inoo xidhiiday ee ka dambaa dhibin wax iman doona san intuu yidhaahaa dariiq kale jirin san inta uu yidhaaha muslim ayaan dariiq kalen oo de abubakar ayaan dariiq kale ku xidhiidhayna aanu jirin halka muslim dhexdii waata dee meesha jawaabtani aanay markaa halkaa soconahayn waa in jawaab kale loo helo taasna markaa dambaan insha allahu tacala eegi doona waayo casharka kan ku xiga waa inta aan fadliga caisho kuma jirna un weeye isaguba haddii a la idhaahay marka bal taasi waa cibaaradan kitaab nikaxna wayna kusoo mareen sanunbay heda xadiidku abu usaamun buu ahaa markii dambana abu kuraybo abu usaame kaba warinaya ayuu raaciyay haddana muslimkaas waa dariiqaas uu meesha uga saaro wixii yaree jiray qaalat qaala lii rasuul llahi sala allahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yidhi inii anigu laa aclamu waan garanayaa idaa kunti canii raadiyatan waa adigu khayradii dumar baan leenahay rasuulka ilaahay dee ruuxa u cadhooda ama taasoo kale iyo waa arrin weyn laakiin arrinkani waa baab khayre u weeye wax kale maaha iyo de iyada aada uma yarayd inii laa aclamu idaa kunta canii raadiyatan markaad maalinta dii raaliga tahay iyo idaa kunta calaya qadba haddaad ii cadhaysan tahay waa kala aqaanbaa rasuulka ilaah yidhi qaalat waxay tiri faqultu waxaan ku idhi wamin ayna tacrifu dalika xaggee taa ka garanaysaa siad u garanaysaa de iyadii wax ay ku hadlaysaa ma jirto waana hadalkiina maydiin wax kaloo ka muuqdaa ma jirto rasuulka ilah haddana u kala garanayaa e hadda hadalkii maydiino xaaladu waa sidii un laakiin waxbaa isma delaan qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ama ida kunti canii raadiyatan markaad aniga raali iga tahay fainaka taqulina la warabi muxamedin saasaa tidhaah waidaa kunti qadba markaad cadhaysan tahayna qulti la warabi ibraahima rasuulka ilahi magaciisa way daydaysaayo markaad adigu cadhaysan tahayna waxaad tidhahaa la warabi ibraahima taas bui markaasay qaalat caaisha tihi qultu y ajal waa run bay rasuulkii ilaahayow laakiin maxay tihi wallahi ya rasuul lahi ma ajru ila smak jacaylkii aan kuu hayey iyo xurmadii iyo erinkii waa si un isma bedelin qalbigu si u buuxaaye waxaanaan ka tegaya waa magacaaga un arrintaa dee markii ama kayra jirto ama wax jirto magacaaga un weeye laakiin xubbigii iyo arrinkii keena iyo wixii wax isbedeli ma jiro wallahi ya rasuul lahi ma ajru ila smak waa khayro min baabkeede waayo haddii kale alqadab calى الnabiyi wahajruhu kabiiraة caظiima lakin waa taa tiri la hajru ila smake macnaa qalbigeedi iyo xubigeedi iyo si waa si ura u ahawne laakiin khayradan dee lifardi اmaxaba iyo kama dhalanaysa iyo bal matala wadaagseed dad kale ay la wadaagsadeen ayaba umuurahan kama keenayey iyo yarideedii waxadaثna بn numayri qaala xadaثana cabdة can hishaam bn curwata bihada اisnaadi ilى qowlihi la warabi ibrahima walam yadkur maa bacdahu muu sheegin bal kollay caaishana iyada dee marka la eego fadli ahaan khadiija dabadeed dumarkii rasuulka ilaahay iyadaa uguba fadliga badnayd iyadaa uguba fadliga badnayd cilmi marka ay noqotona hadday tahay xadiidka rasuulka ilaahay dee dadkii muksiriinta ah ee kun xadiidkooda uu kaba batay ay ahayd hadday fiqi tahay bal hadday tibi iyo waxyaalahaa tahay hadday ashcaartii carbeed tahay wax kula mida ma jirin akabir asaxaaba ayaa u baahanayay cilmigeedii masaladii ishkaal gasha iyada lagula soo noqonayo loolaba imanayay bal se zuhri yidhaaho cilmigeedii haddii cilmigii dumarkii rasuulka oo dhan oo laysku wada daray iyo dumarkii kale o dhan oo loo wada geeyey macnaa labaaldhigo iyadii baa dheeraad labaalahayd weeye oo kollay waa cilmigaa badan bay lahayd lafti baa jira kolkol kutubta qaarkood lagu arko rasuulka ilaahayna loo tiiriyo oo yidhaahaan khuduu shadra diinikum an shadra diinikum can hadihi alxumayraa na diintiina kala badhkeed ka qaata haweeneydan waa caaishaylay dee kollay iyada alxamra iyo xumayra iyo culimada qaar baaba yidhaha xadiid kastoo xumayra kuba sugantay ma jiro e laakiin dee kollay isna idlaaqaas maase ibnulqayim iyo yidhaahaan arrinku idlaaqa ma noqonayo laba saddex xadiisoo caadi oo inoo suganna waan helaynaaye idlaaqaas maaha laakiin muxuu yihi diintiina kala barhkeed waxaa ka qaatanaha waa mawduuc weeye rasuulka ila asal ma laha kaasi isagu asal ma laha way jiraan oo marka la eego axaadiista dee aad bay u badiyeen babal axaadiista axkaamta waxaa la arkaa qeyb weyn oo kaba mid ah inay iyadu warinayso oo axaadiis qeyb badan laakiin cibaaradan baan leenahay ma jiro oo iyada xadiis ma waa mawduuc bukaas noqonayo khudru shadra diinakum can hadi xumayraa dee kutubta qaarkood horta arbiciinadii sharaxyadii hore sharxi jardaaniyo waa kuwa sugnaayeen baan filaya cibaaradu iyagoo dee xadiisahaan u tiirinaya xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana cabdالcaزيiز بn mحamedi عan هisham بn curwata عan abihi عan caaشhaةa anaha kaanat waxay ahayd caaisha talcabu mid ciyaarta bilbanaati oo caruusadahan iyo caraa'ista waxaan hablaha yaryaray kuba ciyaaraan ee ee suurada hablaha leh taswiiro ah bal dee taswiiro jurmila weeye cinda rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam dee way yarayd markii lasoo hooyey lacabteedii ay gurigooda ku haysatay la timi gurigii rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh soo qaadatayba hablihii iyada ay isku dalahayn ay wada ciyaari jireen way iman jireen way iskaga wada ciyaari jireen waa intii hore o dhan haddaba balbanaat oo waa waxyaalahan suwartan dee matalan hablaha yaryar ay kuba ciyaaraan ee dee imakaba inaga agteena macruufka kuba ah ayay rasuulka ilaahay agtiisa ay kuba ciyaari jirtay qaalat waxay tihi wakaanat waxa ahayd taatiini kuwa ii timaado waxay ii iman jirtay sawaaxibii saaxiibadahay oo hablo yare ay isku da-da ahaayeen fakuna waxay ahaayeen eg guriga markay iska joogaane rasuulka ilaahay maqanya dee lacabtoodii xase iskaga ciyaarayeen markaa rasuulka ilaahay soo galo ayaa kuna waxay ahayn yanqamicna kuwa dhuunta oo is-asturo iska qariya min rasuulillaahi salى الlahu عalيه waslm meelahaasay kala gelayeen marka rasuulka ilaahay guriga yimaado qaalat caaisha waxay tidhi fakana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa xusna cishratii wuxuu ahaa yusaribuhuna iyagii buu soo saari jirayoo mid soo diro ee yursiluhuna ilay ani isoo diri jiro kaale iska jooga hawshiina iska watuu odhan jirayoo waa soo saari jiray meelihii ay ku dhuunteen waa iyagoo rasuulka ilaahay kaba xishoonaya uu usoo diri jiray si ay wixii ay dee iskaga mashquulka ahaayeen ay iskaga ciyaaraan waa dadkaa yaryar ee dee aada u yaroo iyadaaba odhan jirtay inanta yaree agtiina kuba sugan qadarkeeda dhowra oo waxyaalaha saa dee rasuulka ilahay ba dhowri jiray markay jaariya tahay da-deedii bacda cumrigeedii iyo waxyaalahaas iyo taa balu ilaaliya iyo waxyaalaha aad markaa u dhowra oo taas kolley iyada xaggan marka la eego dee lucabtaas iyo suwartii aynu soo marnay ee laysu diiday culimadu waxay idhahaan dumarkii waxa uguba sugan ama hablihii yaryaraa waxa uguba sugan iyagoo lagu sii tababarayo lagu sii laydiyayo waxyaalaha kale ee dee ama iyaga ku shuqal markaa huseynaiyo aqalkii iyo caruurtii iyo waxyaalaha caynkaas oo kalea dee waana caadifo ilaahay kuba abuuray markaa saa daraaddeed bay leeyihin waa laga soo reebayaa suwartii manhiga ahaydee xaaraamta ahayd ay ahayd guryaana in lagaba dhowro iyada taa waa lagaba soo reebayaayo markaa saa daraaddeed haddii la yidhaho way badnaan tahayna iibkeeda la iibiye iibsigeedna markaa uu banaanaanaya imaam malik baa laga soo naqliyaa in lasoo iibsado oo kale iyo karaahadeeda laakiin dee karaaha malaa inuu ruux shaqo kaba dhigto oo waxa uu ka dhigto shaqo iyo wuxuu kaba kasbado iyo bal taas buu leeyahay malaa ma roone laakiin sida kale kol haddii ay banaan tahay dee iibkeed iyo iibsigeedna uu banaanaanaya waana waxyaalaha loogu talagalay ama dee hablaha yaryar ee iyagii tadriibka u ah lagu sii laylayayo lagu sii tababarayo waxyaalaha iyaga sugaya ee umuuraha qoyska iyo awlaad iyo waxyaalaha caynkaasa taasba weya xadaثna abu quraybi qal xadaثna abu usama x وxadaثna زhayr بن xrbi qal xadaثna jrيr x وxadaثna بن نmayri qal xadaثna mحamed بn bshri kulhm عan hiشhaam caaw hiشhaam بn curw can abihi aad buu inooguba badan yahay xaryo fi hada اsnaadi waqala fi xadiiثi jrيri wuxuu ku yihi kuntu waxaan alcabu mid ciyaarta caaisha odhanaysa bilbanaati waa waxyaalaha caraista ama hablaha yareer iyo taswiirtooda waxale lucabtaas ayaan kuba ciyaari jiray fii beyti rasuulka ilaahay gurigiis wahuna banaadkan aan sheegaya allucabu waa jamcu lucbatin weeye waa maa yulcabu bihi lucab waa jamcu lucbatin lucbana waxa la yidhaha maa yulcabu bihi wax lagu ciyaaro waana waxaan dee suwartaa hablaha leh ee ay kuba ciyaarayeen taasba weeye xadaثna abu quraybi qal xadaثna cabdة can hishaami can abihi can caaishaةa in annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen yataxarawna kuwa ula qasta oo bihadaayaahu mahadiyooyinkooda ay rasuulka ilaahay uba dirayaan yooma caaishata yabtaguuna bidalika waxaanay arrinkaa kuba dalbayeen mardaata rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam waa manziladay rasuulka ilahi agtiisa kuba lahayd ee dadkuna taa way dareensanaayeen markaa ruuxa doonaya inuu rasuulka ilaahay wax u hadiyeeyo ama cunto ha noqoto ama waxyaalo kaleba ayay barhkood maxay la sugi jireen makolkol maalinta uu guriga caaisho imanayo rasuulka ilaahay ayay laba sugi jireenoo taas oo kale waata dee dumarka qaarkoodna taa ay qoonsadeen ay rasuulka ilaahay kuba yidhaaheen dadka u sheeg in kolba halka joogtaba dee hadiyadooda ay soo dirayaan ay soo diraano wala maalintaa uu gurigaa joogay hadiyadu badnaan jirtay maalmihi kalena hadiyad sidaasiba ma jirto dee kollay xadiis dheer baana inoo soo socda iyagoo dumarkii rasuulka ilaah iyo waxyaalaha jaanibka kuba tacalluqsana waana xadiidka casharka kan ka dambeeya kaba bilaabmi doono allah subxana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astair